haweenkan oo ku nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku shaqaysta sameynta sambuuska inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan haweenkan ayaa shaqo abuur ka helay sameynta sambuuska iyagoo maalintii u sameeya haweenka kale ee ku nool magaalada jowhar qaar ka mid a haweenka iibiye sambuuska ee ku nool magaalada jowhar ayaa ka waramaya waxyaabaha ay sameeyaan iyo sida ay ugu iibiyaan bulshada kale ee ku nool magaalada jowhar anigu magaceyga la yidhaahdo deeqa cali cabdi waxaan sameeyaa sambuuska ramadaanka micnaha dadka xaafadda ayaan sambuuska aan u sameeyaa meesha aan joogo waa xaafadeyda sambuuskaas ayaan u dubahayaa micnaha sambuuska hadda foolii dad aan u samaynoyaa aan micnaha ayaga gurigooda ay kusoo sameysanayaan tan dambena waxaa waaye sambuus qof allah qofkii rabana qudaarta sambuuska inaan u sameeyo oo markaas sameeyane hilibka bardhada basbaaska ninkii rabo nin walba soo iga doortaan oo ugu sameeyaa marka malaayga waa dubaa kalluunka asiga naftarkiisa ayagoo qudaar laha si sideed rabta aan ugu sameynaayo aan u dubaa aan layga iibsadaa waa dadka waa siiyaa laakiin hadda fooliyaan aan samaynaya dadaan u samaynaya macnaha fooliyadii hoosheedii aan hadda haayaa marka sambuuskaas nin walba codsiga oo iga samaysta ayaan u sameeya sidii dooradii oo kaleete hataa doorada ninkii rabo hataa inaa micnaha aan u mateeyo oon u habeeyo oon doorada markaa maqaarka ka dhigo oon habeeyo aan caloosha uurku jirtada inaan ka baxsho aan micnaha qudaar iyo inaan dhaxda aga shubo aan micnaha ku habeeya aan micnaha aan dubaa taasna ganacsi ayaan ganacsadaa waa ka gataa haddana mna meeshaan hadda aan joogo ganacsigaan hadda fooliya hadda taaganahay oo sambuuska dad aan u sameeyo oo lacag aan ku qaataa ganacsigeygan waxaa waaye hadda midkaa hadda aan samaynayo gabar walaashay ah ii keesatay ayadana waxaan ugu sameeyaa ganacsi waaye shan kun oo shilin aan ka qaataa aan ugu sameeyaa marka sambuuska qudaartiisa mar walba waxaan ku darsado baradho waa ku darsadaa basal waa ku darsadaa waxaa waa ku darsadaa basbaaska kamsar caleenta tuunta inaan ku darsado ayaan ku habeeyaa ramadaankiina waa ku shaqaystaa dad ayagaa ila imaada dadna anigaa micnaha a keesta a u dubo micnaha gurigayga ku samaysto oo iibsado anoo magacii faadimo ibraahim cusmaane oo sameeya sambuus ramadaan kasta oo igu xiran dadweynaha u sameeyo oo ka sameeyo hilib malaay aan ka sameeyo baradho basal halaas macaabil ah min min boqofaalo sameeyaa hilib kaluun iyo basal iyo bardho ruwaca sideeda lagu sameeyaa maskiilada toban iyo lix siisaa an waa lee keestaa maayne ma gedian shacabka u sameeyaa